Wasaaradda Beeraha iyo Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa si wadajir ah uga qayb gashay dood cilmiyeed muhiim ah oo diiradda lagu saaray dhiirigelinta iyo kor u qaadida maalgashiga gudaha ee ku wajahan wax soo saarka dalka gaar ahaan dhinacyada beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareye oo ka hadlay shirka ayaa kasoo qaybgalayaasha ku booriyay in ay ka dhaweeyaan waxyaabaha looga hadlay shirkan.
Shirkan muhiimka ah oo loogu talagalay soomaalidu inay ka faa'iidaysato dalkooda loogu keeno hay-adaha dowladda iyo kuwa barayfidkaaba si ay ula midoobaan east african community waad ogtihiin inoo danbaa inoo ku jirta innaka inaan east africa galno danbaa inoo ku jirta oo already dadkeennii iyo lacagteennii labaduba east africa dowladahoo dhan way joogaan marka dadka technicalka ah ee wasaaradaha ka shaqaynaya hay-adaha dowladda ka shaqaynaya private sectorka jooga waxaan kula talinayaa yacni khudbadahani waa iska formal laakiin idinku inaad shaqada u gudubtaan oo ka faa'iidaysataan isku daydaan sidii aynu u dedejin lahayn la midooda east africa community oo saan sheega daliiloo ku jirto gaar ahaan waxaan doonaynaa meelaha meelaha muhiimka ah aan dhihi karo waxaa ugu muhiimsan inaynu horta tacliinta kala midoowno wasaaradda waxbarashada oo kale siday maanta sheegeen way sheegeen inay gaar ahaan jaamacadaha hadda la midaynayo tacliinta in la dedejiyo sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn iyo technolojiyada sidoo kalena baasaboorka iyo fiisaha wasaaradda arrimaha dibaddu inay dedejiso in si deg dega aynu u noqonno full member oo systemkii la iswaafajiyo si markaa dadkeena ay ugu suura gasho si fiisa la-aan inay socdaan iyo systemiska kale ayna ka horeeyaan xagga beeraha inaynu ku midowno marka wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka codsanayna iyo tiamkii runtii waa salaamaya cabdisalaam oo ka soo shaqeeyey foundationka qaabkii aynu ugu wala midoobi lahayn east african community cabdisalaam hadliye wasiirka hore arrimaha dibadda dadka u shaqeeya dowladda waxaan ka codsanayaa dedejiya meelaha aynu uga baahanay inaan east africa kala midowno gaar ahaan dantu innaka inoo ku jirto inaa aada loo dedejiyaan aan aan idinku dhiirigelinayaa laakiin waxaa la rabaa ficil in laga dhigo hadal maaha dooda ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ganacsato aqoon-yahano dhalinyaro ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo abuuri lahaa fursad maalgashi oo lagu xoojinayo kobaca dhaqaalaha saruqaadada waxsoo saarka dalka islamarkaana fursad siinaya ganacsatada iyo maalgashayaasha gudaha iyo dibadda in ay ku dhiiradaan maalgelinta ilaha dhaqaalaha dabiiciga ah ee dalka